waxaan ognahay ilaa iyo xalay ilaa iyo maanta ilaa iyo maaragtay intii uu warkani soo baxay wadanka waxaa gudihiisa ka jiray maaragtay xaalad kacsan oo waad fahmi kartaa madaxweynihii wasiirkii arrimaha dibadda dad kale oo xubno kale oo muhiim ah in diyaaradoodii meelay jaan iyo cirib dhigtay lala'aa ducada masaajida ka socotay waxaa la dhihi karaa xalay iiraan gudaheeda dadku lagama seexanin marka haddana si rasmi a loo cilaamiyey taas waa inta maaragtay ku saabsan dhacdada iyo maaragtay siday ahayd midda kale tallaabada xigta waxaa si rasmia loo cilaamiyey shanta maalin ee fooda inagu soo haysa in ay tahay baroor diiq waxaana maaragtay arrintaa cilaamiyey ninka murshidka caamka ah ama kacaanka ninka madaxda u ah marjica wadanka la yidhaahdo aayatullahi khamani marka shan maalmood oo baroor diiqa waxaa kale oo la diyaarinhayaa si rasmia waxaa madaxweyne kumeel gaara u noqday ku-xigeenkii madaxweynaha geeriyooday oo maaragtay isaguna muddo noqon doona maaragtay inta doorashada laga diyaarinhayo madaxweynaha wadanka noqonaya maxamed mukhbir nin lagu magacaabo ayaa isaguna maaragtay meeshii mansabkii lagu wareejiyey isaga iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ninka maxaakiimta u sarreysa saddexdaas ayaa waxay wada diyaarinayaan muddo muddo konton maalmood ah doorasho lagu dooranayo madaxweynaha wadankan markii la doorto kadib muddo maaragtay afar sano ah ayuu xilkaas ninkaasi hayn doonaa inta doorashada laga qabanhayana waxaa la sheegay in uusan ahaan doonin madaxweyne rasmi ah ee uu noqon doono sime oo kale in loogu yeeri doono marka wadanku hadda baroordiiq buu galay iyo doorasho wakti kooban lagu qabanayo bashir geerida ku timid hogaamiyahan saameyn intee leeg ay ku yeelan kartaa siyaasadda gudaha ee dalka iiraan maxayse oga dhigan tahay iiraan siday u samaysan tahay waa wadan laga xukumo maaragtay waxaa aayatullahi khamani iyo maaragtay muasasada diiniga ah ayaa wadanka si rasmi ah u xukunta wixii ka soo haray muasasadaas waa maaragtay waa fuliyayaal waa maxaan ku yidhahdaa waxaa la yidhahdaa waa wa waa golaha fulinta weeye golaha fulinta marka waxay u muuqataa marka sida wadanku u samaysan yahay in aysan saameyn aad u weyn in aysan keeni doonin sababtuna waxa ay tahay salaaxiyaadka uu madaxweyne kastaoo iiraan leeyahay way xadidan tahay ma aha isagu madaxweyne si madax bannaan go-aamaadka iyo wax walba u qaata ma aha waxaa ka dambeeya muasasada diiniga ah oo maaragtay thawrada kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii iiraan markii ay ay ka dhalatay jamhuuriyaddan islaamiga ah halkaas ayaa laga hagaa marka maskaxda iyo ajendayaasha iyo wadanku waa ma aha madaxweynaha iyo inta ku xeeran iyo xataa baarlamaanka ma aha marka sidaa darteed waxaa laga yaabaa inaysan aysan saameyn weyn aysan keenin waa gartay marka bashiirow marka aan fiirino iiraan waxay xulufo ku leedahay meelo badan oo bariga dhexe ah sida lebnaan yemen syriya falastiin iyo ciraaq marka geeridiisa saameyn inte leg ay ku yeelan doontaa xulufadaasi guud ahaan marka aan fiirino iyo bariga dhexeba
wadankani wadan muhiim ah oo maaragtay laacib muhiimka ah bariga dhexe weeyaan balse maaragtay ninkan madaxweynaha ibrahim raisi dhimashadiisu wax badan kama bedeli doonto khariidadii iyo ajendayaashii iyo maaragtay ujeedooyinkii ay iran ka lahayd bariga dhexe iyo xiriirkii ay lalahayd sababtuna waxa ay tahay sida rasmiga aba cidda ay wax uga go-aane madaxweynaha dhintay iyo kii ka horreeyey iyo ka imaan doona midnaba ma aha waa xaqiiqa in ay mar walbe ku xirnaan doonto qayb ay ka tahay qofka meesha yimaaday kartidiisa iyo waxa uu maaragtay kartida uu leeyahay iyo uje aragtidiisa iyo dadanimadiisa iyo wax badan way ku xirnaan doonaan oo maaragtay laakiin si guud waxba iskama bedeli kara ayaan dhihi karaa saameyntii ay bariga dhex ku lahaayeen bal ka waran markaan fiirino caalamka intiisa kale sidee looga arkay geerida raysi waa dhacdo caalami ah weeyaan si weyn baa isha loogu hayay caalamku warbaahintiisa iyo maaragtay dowladuhuba inta intooda badani waxay isha ku hayeen marba wixii kasoo kordha wadamo badan oo turkigani kamid yahay waxay u direen maaragtay kooxaha gurmadka iyo diyaarado qayb ka qaadanayay sidii loo heli lahaa diyaaradda iyo halka ay ku dambeysay ruushka oo kaleeta in ay maaragtay sidoo kale iyaguna inay qayb ka qaadanayaan ayay sheegeen wadamo badan oo reer galbeedku ay kamid yihiinna si dhow ayay ula socdeen hawshaas iyo meesha ay ku dambeynaysay marka si weyn baa maaragtay saacadihii lasoo dhaafay ilaa waktigii la shaaciyey in la waayey diyaaradii uu madaxweynaha iiraan iyo wasiirka arrimaha dibaddu saaraayeen intii ka dambeysay caalamku si weyn ayuu maaragtay uu ugu fooganaa marka arrin ma aha maaragtay waa dhacdo aad iyo aad culayskeeda leh
dalalka bariga dhexe gaar ahaan kuwa carabta oo sacuudiga uga horeeyo oo iiraan loolan adag u kala dhexeeyey xiriirkooda uu hadda uu dib usoo hagaagayay oo kale maxay ka yidhaahdeen geerida raisi tina sacuudigu muddo dheerha way iska soo horjeedeen haddana isku soo dhawaasho ay maaragtay jaynuhu hogaaminayeen ayaa maaragtay wakti aan saa usii fogeyn ka soo bilowday iyaga iyo ajandahoodii iyo aragtidii xiriirku waxaad moodaa inuusan maaragtay dhib badan iyo dhaawac badani gaari doonin balse hadda inta aan ognahay waa uun arrimada tacsiyada iyo in maaragtay loo tacseeyo ayay hadda uun ku kooban tahay wixii tallaabo ee xige ee ama saamayn ah ay keeni karto ama maaragtay kalena waa uun gadaalun baan ka ogaan doonaa inkasta oo sida aynu sheegnayba aysan u muuqanin in ajendaha iyo istiraatiijiyadda ay ku socoto iiraan in aysan qof dhintay oo weliba madaxweynaha in aysan wax weyn oo isbedeli aysan ku xirnayn